halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka sagaal iyo tobanka mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha februaayo waa labiyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jaamac buulle jaamac iyo xuseen barre aadan
farmaajo ha lee geeyo farmaajo ma lee geeyo farmaajo ha lee geeyo xamar luqa ha leegu geeyo farmaajaan rubaana farmaajo ma ii geesiino
kaasi waxau ahaa cabdulaahi maxamed cusmaan daanyero oo ah wiil dhallinyaro ah oo muuqaal uu soo duubay aad looga daawaday baraha bulshadu ay ku xidhiidho isagoo ka mid ahaa taageerayaasha madaxweynaha cusub ee soomaaliya lasoo doortay farmaajo kaasi oo ay kulmeen xalay waraysi ayaannu idinka haynaa sidoo kale waxaad dhegaystayaal maqli doontaan guddoomiyaha xisbiga waddani ahna guddoomiyaha baarlamaanka somalilan oo ka soo horjeestay in dowladda imaaraadka saldhig military laga siiyo berbera waraysi ayaan idinkaga haynaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin helnaa marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida dowladda kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaal nooca ridada dheer ah gantaalkan ayaa lagu tijaabiyey badda dhinaca jabaan ee bariga dalkaasi kuuriyada waqooyi tallaabadan ayaa lagu macneeyey mid daandaansi ah oo lowladan leeyahay maamulka madaxweynaha cusub ee maraykanka ee donald trump waxaa xusid mudan in ra-iisul wasaaraha jabaan shinzo abe oo xilligii tijaabadani gantaalkan ay dhacaysay uu kulan cashaa la lahaa madaxweynaha maraykanka donald trump iyagoo ku sugnaa gobolka florida ee dalkan maraykanka dowladda kuuriyada waqooyi ayaan wax waraa ka soo saarin arrintan laakiin khubarada milatariga ayaa sheegay in gantaalkan la tijaabiyey uu yahay nooca ridada dheer ee gaari kara dalka jabaan
madaxweyne madaxda dalalka maraykanka iyo jaban donald trump iyo shinzo abe ayaa lagu eedeynayaa inay isku qaldayaan shaqada iyo arrimaha qaaska ah kadib markii maalintii labaad ee kulankooda kadib madaxweynaha maraykanka donald trump uu shaaciyey wada shaqaynta labada dal oo uu ku tilmaamay mid taariikha ayay trump iyo aabey ay ku kulmeen beerta ciyaarta golofka lagu ciyaaro ee uu leeyahay ee ku taalla balb beach ee gobolka florida waxyar ka hor intii ay mootooyinka hoggaanka u ahaa imaanshihii labada hogaamiye ee beerta golofka lagu ciyaara ayaa dhowr dariiqun meel u jirta beerta ay kula kulmeen dad mudaharaadyo samaynaya oo wata calaamado ay ku qornaayeen jooji nacaybka iyo jooji kala sooca ka hor inta aysan u wada safrin gobolka florida ayay donald trump iyo jense abe ku kulmeen aqalka cad waxaana ay ka wada hadleen sii adkaynta heshiisyada amniga iyo ganacsiga ee labada dal ay wadaagaan aroor wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington guddoomiyaha bankiga soomaaliya bashiir ciise cali ayaa waraysi gaara oo uu siiyey v o a ku sheegay in soomaaliya ay sanadkan soo daabacayso lacag shilin soomaali ah waxa uu sheegay in daabacadda lacagtan ay u xayirnayd laba asbaabood oo ahayd mid farsamo iyo mid la xidhiirta lacagtii lagu daabici lahaa lacagtan waxa uu sheegay inay xal u heleen tan farsamada oo ahayd in tababar inay tababareen shaqaale iyo nidaam lacageed taasi oo ay gacan ka siiyeen hay-adaha bankiga adduunka iyo i m f waxa uu sheegay arrinta kale inay soomaaliya ay dhaqaalihii lagu daabici lahaa lacagtan ka sugaysa beesha caalamka shirka bishan may lagu qaban doono london haaruun macruuf ayuu u warramay
midda keliya oo aan weli wax laga la dhexgelin oo dee diraasado hadda laba sana la wada wada hadalla iyo waxaas waa in bangigu lacag soo sameeyo lacag soo sameeyo waxa weeye bangigu waa lagu dhex jiraa laakiin waxay noqotay bangiga si lacag loo sameeyo lacag aada u fara badan bay ku kacaysaa lacagtaas aada u fara badanna haddee waxa badanaaba waxa bixiya dowladaha bixiya shirkan hadda soo socda bilaha kan hadda soo socda bishan april iyo may oo maogtahay lagu qaban doono ingiriiska baa la filayaa in maogtahay halkaas maalgelinta halkaas laga bixiyo markaas lacag taya leh oo macno leh oo wanaagsan baa oo shilin soomaali ah baa halkaas kasoo bixi doonta oo deebixiyaashu ay maalgelinayaan arrintaas markaas ay samayso waxa la yidhaahdo habaynta lacagta uu markaas bankigu samaynayaa oo waxaa kan la yidhaahdo currency reform ama sarifka habayntiisa ama exchange reform waxyaabahaasoo dhan bu markaas bankigu ay tahay markii lacag la sameeyo in la sameeyo oo halkaasi kasoo baxayaan oo shilinkii soomaaliga ahaa markaas si rasmi ahaanoo loogu dhaqmo waa gartay bankigu wuxuu sameeyaa oo kalebotegu u diyaariyey sagaalaasha rag dad boqol iyo labaatan qof ah oo konton qof ay tahay dad meelbaxaadkoodu ay tahay shahaadooyin masar ah ay tahay baa bankiga moogtada shaqaalaha oo shaqadii oo dhan qaataan oo tababaro adag waa gartay waa gartay iyo weel bank iyo moogtada waa gartay wa- waa gartay gudo guddoomiyahan kaa dhex gala marka maxaad een, ilaa ilaa hadda maxaad lacag u daabici weydeen ma waxaa idinka hor istaagay uun lacag aad ku daabacdaan baad inaad weydeen keliya mise duruufo kalaa jira midda kale haddaad wax yar ii taabato in lacag la daabaco wadanka lacag lacag intee leeg bay ku kacaysaa waxay ku kacaysaa waxaa la qiyaasayaa lacag iyada inta lagu samaynayo iyo lacagtii horeto oo suuqa ku jirtay oo inkastuusan bankigu soo dirin caad- caadiyan waxa la yihahda bankigu wuxuu bedelaa lacag isaga uu daabacay laakiin muddo maadaama aasa- uusan bankigu lacag daabicin dadkuna ayan lacag kale ayan haysan tii deenta ahayd oo nolba soosan samaysan jiray maahane misna waxaa laleeyahay dee dadka ninkii lacagta soo sameeyey tuuga ahaa lacagtii waa u sariftay mesuuquu ka baxay laakiin dadka haysta waa dadkii caadiga ahaa oo shacbi weynaha haway lacagta wixii haystaa marka lama inkiri kare marka waa in lacagtii laga bedelaa maogtay markaas ay noqonaysaa fikradii waa mas-uuliyad markaas ballaaran oo taasi mas-uul baa laga yahay lacagta soo daabicideedii oo lacag fara badan oo oo oo suuqa kaafida oo lacag nooc wanaagsan leh oo la been abuuri karin markii la samaynayana lacag badan bay ku kacaysaa waxaa la qiyaasayaa lacagahaas oo dhan markii laisku dardaro inay ay ku dhowaanayaan ama ay gaarayaan lixdan milyan oo dollar marka lacag sidaas u badan weeye lacagtu marka qolooyinkan adduunku iyo deeqbixiyaasha iyo weligood madina lacagta waxay yidhaahdaan waa waa la bixinayaa lacagtii laakiin waxay yidhahdaan ha la diyaariyo moogta suuqii ha loo diyaariyo waxay yidhahdaan annaga masalan bangiga waxaynu oran jireen tababaradii bangiga iyo meelihii lagu bedeli lahaa iyo habkaad ku bedeli lahaydeen iyo habkii aad wax ku samayn lahaydeen waxaas dhan diyaariya waxaasoo dhan hadda way ka diyaariyeen birisi waxay yidhahdaan biris wax ah waxa baxaya dad dhowr iyo toban qof ah oo bangiga iyo hay-adaha kan kaleeto oo maogtahay lacagta be- been abuurka iyo been abuurka iyo controla sida biliiska iyo nabad sugidda iyo iyo shaqaalaha khasnada iyo waxaasoo dhan ah marka waxay ahayd qodobkii ugu dambeeyey oo dadka maogta tababarkii ugu dambeeyey ahayd intii markaas ay samayto oo lacagtiina la la helo waktigaan aan sugayno maogta oo april iyo may ah waxay noqonaysaa markaas arrintii arrin dhan bay noqonaysaa oo lagu dhaqaaqo goormaa marka la filayaa in bankigu uu gaadho inuu soo daabaco lacag oo markuu dhaqaalaha helo lacag soomaaliyeed il- imise ay naga xigta in lasoo daabaco ay suuqa soo gasho maalintii lacagtaas la helo oo shirkaas ay kasoo baxdo hadda qolooyinkan imfta iyo iyo iyo dowlado badan iyo dad fara badan baa diyaar u ah waxay kuleeyihiin waktigaas waa la waa la ballan qaadaya meeshaasaa ballanqaad iyo laga samayn doonaa markii arrimahaas ay dhacaan oo la sameeyo oo lacagtii la- la eh, la helo waxay qaadanaysaa afar bilood lix bilood ba waxay qaadanaysaa misna lacagtii in la eh, ay diyaar noqoto oo maogtahay markaas waa lasoo deldelaya waa la keenayaa lacagaha hadda habka qaybinteeda waagi horta lagu adkaan jiray hadda soomaalida nidaamkii wax lagu qaban jiray eh, oo lacagta iyo lagu badbedeli jiray wax badan baa iska bedelaya oo fuugeynaya waxa fuugeynaya waxay tahay wadankii waxaa ka wada buuxa bankiyo eh, ganacsiya iyo siiba xawaalado bankigu shaqada uu qabto dhexe waxa ugu weyn inuu bangiyada kaleeto inuu kontrolo iyo xawaaladaha iyo waxaas sidaad ka warhaysan xawaaladaha waa mudda waxaa haysta dhibaato badan baa haysatay muddo oo laleeyahay eh, lacag dhigid iyo waxaas iyo eh, maal maalgelin argagixiso iyo waxaasa looga baqayo nidaam ma leho waxaas nidaamkii marka waxaanu markii damate aan kula heshinay hay-adaha in nala- la- nala dhiso soomaalida in lala dhiso nidaamkii waxaas lagu wada samayn lahaa sharcigi waa lasoo saaray sanadkii dowlad baa lasoo saaray Eh, kii kaleeto maogtahay terrorismka isagana maogtahay hadda baarlamaankuu sugayaayo hadda waa diyaar dowladda diyaar buu ka yahay annaga waxaa tababaradaas iyo noo sameeyey treasuryga maraykanka iyo ma ogtahay imfta iyo wellbank ba saddexduba waxay noo sameeyeen tababaradaas tababaradaas waa noo dhammaadeen annagoo ma ogtahay dadkaas dhinacaas diyaar bay ka yihiin waxaa la sugayaa markaas in ay ay noqoto ma ogtahay wax diyaarsan oo adduunkii ma ogtahay waxa weeye la furfuro xawaaladaha iyo hadda dhibaatooyinka haysta hadda waad ogtahay matalan mareykanka waxaa loo ogolaaday meeshii la yidhi maadaama nidaamkii diyaar weli nooma aha maadaama ay yidhaahdeen oo si aan ugu kalsoonaano waxay waxay sameeyaan inay xataa ogolaadeen lacagta in gacanta lagu soo qaado oo waxdaas kaleta ah dhibaato badan bay leedahay kharash bay leedahay waxaas bay leedahay laakiin misna wax loo wanaagsan weeyo mar haddaan marba wixii lahor lays hortaagayn dadweynaha waxaa loo gartay iyo dowladda maraykanku siiba iyo xataa ingiriiskuba lacagtu soomaalida inay socoto lacagta xawaaladaha oo inay socoto oo qoysaska iyo ummadda iyo boqolkiiba dhowr iyo afartan ummadda ay ku dhisan tahay noloshoodao dhan lacagahaas moogta inay soo gaaraan dadkii sidaas aawadeed waxaa la yidhi nidaamkii hala dhiso si moogtahay markaas soomaalidu ay ugu filaato marka dambeeto lagu aam si lagu aamini karo oo markaas marka bangiga dhexe arrimahaas oo dhan buu wuxuu u yahay isagoo hormuud u yahay oo kala shaqeeya hay-adaha dibadda iyo waxaas kala shaqeeya si arrimahaasna loo dhisi lahaa kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha bangiga soomaaliya bashiir ciise cali oo haaruun macruuf uga warramayay lacago ay soo daabici doonaan
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa baraha bulshada ay ku xidhiidho sida facebook iyo twitterka aad looga hadlayay muuqaalka wiil soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo isaga oo aad u qiiraysan ku qaylinayay arfarmaajo iigeya cabdulaahi maxamed cabdulaahi maxamuud cismaan daanyarow oo ka soo jeeda magaalada jowhar ayaa haddaba xalay loogayay madaxweyne farmaajo wariyaha v o eda saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ku wareysatay waxaanay ugu horreyn weydiisay sida uu dareenka usuga kadib markii uu la kulmay madaxweyne farmaajo
waxaad bal iga warantaa doorashada ma la socotay ka hor intaada dibadbaxa bilaabin
aa si fiican waan la socday teeda kaleenta labada kun iyo toban iyo kowda ayaan banaanka aniga inshaar makas maxaa u inshaarte
inaa la dooranayo makas sunaan uu tukanayo mao haye in la doortaa marka ilaahay u baryeysayba
haa kulli macnaha bareentiina ilaah macnaha u dhalibo haddana waa la doortay waana ku faraxsanahay boqol kiiba boqol teeda kaleenta haddana waan la kulmay kulli wixii war eena waa isdhaan magas markaad la kulantay maxaad ku tiri wallaahi waa mahadsantaan tahay boqol kiiba boqol sidaa adiga lagu doortay macnaha waxaan dareemayaa macnaha hawada xataa inay si fiican u tagtay waana ku faraxsanaan dhahay boqol kiiba boqol haddana macnaha taageerahaadan isalkiin haddana taageerahaadan ayaan nahay haddana waxaan aan jeclaa lahayn inaa adiga oo dadkaada iyo dadka diintaada oo daafacdid walaalahana oo adiga oo garab oo siisay waa gartay markii aad bannaan baxaysay markii aad lahayd arfarmaajo ii geeya waa lagu geenaa maxaa ka rabtaa markii lagu weydiiyey waxaad sheegatay in iskuullada iyo dugsiyada iyo wadooyinka inuu dhiso aad kala hadli lahayd marka ma kala hadashay shalay markaa la kulantay maya maanta mala hadlin laakiin caadi waa wada kulannay wixii wada hadal ee kulley waa ugu dambeynay haddana waxa aan ku sheegaa kulley aniga int sidan iskusoo waa iskugu soo laaban doonaa sidaan malaynayo hadda kulley waa is aragnay waan isalaanay kulley alxamdulilah waana ku faraxsanahay waa ku faraxsanahay maadaama waan is aragnay
waa gartay cabdulaahi daanyeerow bal waxaad iiga warantaa markii aad dibadbaxa sameynaysay hadaladii aad ku dhawaaqaysay dadka oo dhan way ka gadantay waa la wada maqlay maxay kuula tahay in hadalladaada ay macno u sameeyeen wallaahi horaa luu yidhi bil ku jecel boqol maxaad kaa taraamo haye
wallaahi cawadaas waxaan sameynaya xataa ma sheegi karo farxaddaa iga badata markaas marka haddana farxaddaadii oo badatay aawadeed hadalladaada isaga hadlaysay ilaahay amarkiis waa kuu qarxeen wakaasaa bil banaanka kuu taaganay noqotay sa fiican sa fiican sa fiican ma noogu celin kartaa intii yareed oo aad dhehaysay haa waa ku celi karaa maasha allah maxaan ugu celi waan waxaan aan dhahayay farmaaja ha leegeeyo ar farmaaja ma leegeeyo farmaaja ha leegeeyo xamar luka ha leegu geeyo farmaajaan ubaana farmaaja ma ii geesiino markaas marka markii lagu geeyey maxaa dareentay oo codsigaaga laga jawaabay macnaha wadaan waa isalaanay laakiin aniga usiga kama wada hadlin macnaha codsi wax la dhahay markaas haye
kulley inaan dib iskugu soo noqonayn ayaan rajaynaa weli ana waa garta madaxweyne noocee jeclaan lahayd inuu farmaajo noqdo wallaahi waxaan jeclaan lahay madaxweyne eh, bulshada soomaaliyeed inaas wax u qabto oo laamiyadana wax oo iska qabto isbitaallo iyo iskuulal oo furo oo xanaanada oo caruurta oo agoomanka xataa oo isku wareeyo Een, adiga kulley eh, waa la socotaa soomaaliya dhibka oy leedahay marka waxaan jeclaan lahay soomaaliya dhibka oy leedahay inaas wax eh, isbedel aad iyo aad u weyn inaas ka qabto saasaan rajaynaya adiga ree jowhar aad tahay jowhar maxaa ka qabataa wallaahi joor waxaan aan ka qabtaa ee, beeraaley aan ahay ee, dhulqodotaan ahay dhulkay aan iska qotaa markasta ah, xabadii galey oo ku rito xabadaas galey aan iska waraabsanaan iska falanaan wax ka sugamo iyo ilaah webiga jiinkiisa aad degan tahay saf fiican saf fiican qaas ahaan xaafadda kulmis waayahay marka haddii dowladdan ay dowlad macno yeelato ee noqoto oo soomaaliya amni iyo kala dambeyn iyo horumar ay gaarto maxaad ku haminaysaa inaad eh, noqoto maxaa maanka ka guuxaayo ilan waad dibadbaxdee maxaa kugu dhaliyay inaad soo baxdo Eh, walaale hadda aniga waxaan sii rajaynaa eh, dhulkayga ayaan sii ballaari lahay soomaha oo tacabkayga ayaan sii macnaha aan waasac kasii dhiga lahay teeda kaleenta weli xataa een, waxaan sii rajaynaa inaan adiga oon eh, sidii aniga cagaf iyo waxaas oo macnaha oon kusii oon kuwaxay ma kastaada meeqa daraboo beeraad leedahay hadda adiga ku abuuran hal eetar ayay dhantaa waa toban iyo intee laba jibaal sax waa gartay laba iyo toban jibaal waaya haye marka maxaa abuurataa wallaahi galey iyo intee digir ayaan abuurtaay marmarka qaarkeed musasir ayaan iska dhex gishtaa allah caruur waxaa ii joogto shana ii joogto een, teeda kaleente ilma agooman oo aabey iiga dhintine een, koridkooda ayaan hayaa oo ciyaalka ana uweyne soo maaha
cabdulaahi maxamuud cusmaan daanyarow oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o eda saare cabdiraxmed halka kala socoteena waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
aroor wanaagsan dhegaystayaal mar kale ammaanka magaalada hargeysa ayaa la adkeeyey xalay ilaa saaka waxaana la filayaa in maanta gelinka hore uu madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo uu hor fadhi uu hortago fadhi wadajir ah oo ay isugu imaanayaan labada gole ee baarlamaanka kaas oo la rajaynayo in la hordhigo heshiis la sheegay in xukuumadda laga- la gashay dowladda imaaraadka carabta oo saldhig military laga siinayo magaalada berbera tallaabadan ayaa ka soo horjeedaan badi dadweynaha siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo xisbiga mucaaradka ee waddani guddoomiyaha golaha wakiilada ahna guddoomiyaha xisbigaasi waddani cabdiraxmaan maxamed ciro oo xalay shir jaraa'id ku qabtay hargeysa ayaa sheegay in aanay marnaba aqbalaynin heshiiskaas waxaana ka- ku tilmaamay mid halis ku ah mandaqadda wariyaha v o e da barkad maxamuud kaariya ayaa wareystay guddoomiye ciro
haddiiba xisbigii horew sheegay ee golahii wakiilada xildhibaanadii ku jira wadanina horew sheegeen Een, adigoo caawa markaad warbaahinta la hadlaysay ma adigo gudoomiyihii golaha wakiilada baad la hadlaysay mise adigo gudoomiyihii xisbiga wadani ahna musharaxiya anigoo musharaxii xisbiga wadaniya iyo anigoo gudoomiyey golaha wakiilada marka shacbiga waxaan u sheegayaa inaan la mowqifay xisbiga iyo xildhibaanada haddiinu xasuusino dadka aan hore ula socon mowqifkiinu muxuu yahay mowqifkay waxa weeye kow uma aragno in dani ugu jirto somalilan waayo magac kuma helayno maamuus kuma helayno ictiraaf kuma helayno xoolo kuma helayno intaa midna ku heli mayno waayo dowladda aynu la gelayna heshiiska waxay noo haysataa qayb ka mid a soomaaliya laba sida la sheegay heshiiska ofarkii ay dowladda somalilan siisay waxaa one point two milyan dollar ee yeer waad garanaysaa intuu yahay macnihii sanadkiina bixiso hal milyan iyo laba boqol oo kun oo dollar haa s- berbera madaarkeedu keliya eh, waxaa isticmaalay ruushka hore u isticmaalo dhisay Eh, soomaaliya wakhtiga wuxuu ugu bedelay ruushku inuu soomaaliya u dhiso ciidankii afrikada midoobe ugu xoog weynaa dowladda maraykanku nineteen eighty one heshiiska ay gashay boqol milyan oo dollar bay ka bixin jirtay waxaa laga yaabaa lacagta beriga nineteen eighty one boqolka milyan ay u dhiganta maanta hal bilyan ama ka badan marka manfac kuma jiro oo nabadgelyadeena waxbuu saameyn buu ku yeelan karaa saldhiga saldhiga macnihiisu waxa weeye dhul dhulkaaga aad ka bixisay oo aanad adigu lahayn muddo shan iyo labaatan sannadood oo saldhigaas macnaheedu waxa weye sharcigeenu kama shaqeeyo ma geli karo madaxweyne ma tegi karo meeshii lagaga duulaya lagu weydiin maayo hadday dee dhacdo in dayuuradba ka kacdo eh, berbera oo ay wax u geysato yaman yaman sagaashan kilomitr bay noo jirta marka nabadgelyadeena saameyn weyn weyn bay ku yeelan karta wasiirka madaxtooyada somalilan iyo wasiiro kale oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in horeba somalilan ay eh, dhinac uga ahayd khilaaf ka taagan mandaqada yaman oo kale soo qaaday baa ka mid a Een, somalilan haddiiba marka hore dagaalka dhinac kaga jirtay eh, ficliyan una ka maqnaata laakiin qowl ahaan madaxweynuhu siduu sheegay Eh, maxay kaga duwantahay ama maxay soo kordhinaysaa markaa in eh, beyska la bixiyo in aan la bixin horta wax lala yaabo Eh, de somaliland eh, haddii dagaal ay gelayso madaxweynaha qurac xaq u leh inuu iclaamiyo waxaa aad u soo soo jeedin buu leeyahay dabeedna waa in baarlamaanku ogolaado Eh, de adiga foiskii joogay hadda madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland hore uma sheegin maynaan maqal baarlamaanka ma keenin kuma dhawaaqin in somaliland dagaal ku jirto iyo in cid xulafo la tahay midna laakiin wasiir baa ku dhawaaqay wasiirkuna awood ba uma leh laakiin madaxweynuhu khudbadu jeediyey waxau sheegay in markii khilaafkii laga hadlayay mandaqadan yeman iyo khilaajiyeyntan eh, sacuudiga inuu yihi xulafada sacuudiga hogaaminayo ayaanu la jirnaa oo warbaahinta ka sheegay waa la jirnaa iyo la waanu ka mid nahay waa kala laba sida wasiiradu warbaahinta markay u sheegeen waxay yidhaahdeen mas-uuliyiinta xisbigunu dabcan ka mid yahay ee dhaliilaya arrintan heshiiskan inta noo yimaadeen mana weydiiyeen oo ma yidhaahdeen maxaa ku jira maxaa idinkuma u tagteen marka inta warbaahinta ka hadli lahaydeen waraabay soo qoreen madaxweynuhu uu kaga dalbanayo fadhi wada jira labada gole markii hore kuma caddayn xitaa kuma caddayn waraaqda in arrinta laga hadlaya ay tahay saldhigga militari ee la siiyey imaaraadka arrimo nabadgeliyo markaasaanu golayaasha ugu caddayno waanu u tagnay madaxweynaha wasiirka madaxtooyada la joogay wasiirku wax ka baxsan heshiis baanu keenaynaa aanu la galnay dowladda imaaraadka nooma sheegin xisbi mucaarada iska daa weli golayaasha umay soo gudbin heshiiska ay keeni doonaan Een, waxaa kaloo dee shalayto dhacday in wasiirkii arrimaha dibadda somaliland uu yidhi heshiisba lama gelin somaliland dowladda imaaraadka carabta marka ma warkii horaa sax ahaa marka dambaa sax ah dadku waa isweydiinaya way kala duwan yihiin in heshiis la saxiixo iyo in isfaham guud wasiirka duulista hawado kale dhowr jeer buu ku celceliyey in isfaham guud jiro heshiis meel lagu saxiixaanu jirin idinka markaa kulanka madaxweynaha la yeelateen ma waxaa laydin sheegay in heshiis ku dhacay haddaad sax aniga kelimad ku darin aan idhaahdo wasiirka madaxtooyadu wuxuu yidhi waxaanu keenaynaa heshiis aanu la galnay dowladda imaaraadka maanta waxaa loo ballansan yahay in laysu yimaado labadii gole fadhi wada jira madaxweynuhuna la sheegay inuu ka qayb gelayo Een, arrintaasi idinka mowqifkiinu muxuu yahay Een, dee ka- mawqifka saldhigga waanu sheegnay madaxweynuhu de xaq buu leeyahy inuu codsado fadhi gole ama labada gole laakiin haddii ay heshiis yahay waxa la keenaya Een, heshiisyada ansixintooda waxaa iskale golaha wakiilada sida qodobka konton iyo saddexaad ee dastuurka uu tilmaamayo qodobka soddon iyo sideedna wuxuu tilmaamaya waxyaabaha wadajirka ah ee labada gole isugu iman karaan marka weli ma cadda waxaad moodaa in mugdi ku jiro arrinta maanta kulanka isugu imnaan labada gole haddiiba la horkeeno heshiiska saad sheegtay dowladdu soo gashay muxuu noqonaya xalku de sida procedureka oo baarlamaanka ku dhaqmo haddii xukuumaddu keento heshiis marka hore dee waa in la sharxaa ama madaxweynuhu hadduu imayo isagaa sharxi doona dabeedna wixii ka dambeeya waajibka golayaasha leh golayaashuna waxay xaq u leeyihiin horta waxaan de in la eego waayo hore uma soo gudbin waxa waajiba dee in la siiyo loo qaybiyo xildhibaanada xildhibaanadu soo darsaan kadibna markaas dee golahu uu- uu- uu procedurkii u sheego sidii looga doodayey haddii madaxweynuhu codsado in heshiiskaasi jiro la ansixiyo markaa ma noqonaysaa sharciyan in gacantaag loogu ansixiyo oo halkaa iyadoon laga doodin lagu ansixiyo dee waxaa laba arag oo hore golayaasha loo keenin afduub bay u ekaanaysaa taas
kaasina waxa uu ahaa maxamed cab- cabdiraxmaan maxamed ciro guddoomiyaha xisbiga wadaniga ee xisbiga wadaniga mucaaradka somalilan iyo weliba guddoomiyaha golaha wakiilada oo u waramayay wariyahayaga barkad maxamuud kaariye dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddana aan xuseen barre ka codsaday inuu noo soo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa xuseen mahadsanid jaamac buule jaamac dowladda kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaal nooca ridada dheer ah gantaalkan ee balestikada ah ayaa lagu tijaabiyey badda jabaan tallaabadan ayaa lagu macneeyey mid daandaansi ah oo loola dan leeyahay maamulka madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump waxaa xusid mudan in ra-iisul wasaaraha jabaan shinzo abe uu xilligii tijaabada gantaalkan u dhacayay oo kulan casha ah dalkan maraykanka kula lahaa madaxweynaha maraykanka donald trump iyagoo ku sugnaa gobolka florida ee koonfurta dalkani maraykanka dowladda kuuriyada waqooyi ayaan wax war ah kasoo saarin arrintan laakiin khubarada militariga ayaa sheegaya in gantaalkan la tijaabiyey uu yahay nooca ridadaasi dheer ee gaadhi kara xeebaha dalka jabaan mahadsanid kaasina waxa uu xuseen barre aadan oo inoo dulmarayay qodobadii warka ugu doorka roonaa dhegeystayaal haatanna aan jaleecno dhankii fanka waa cumar dhuulo cali iyo heestii bureeqa balqabsoo bureeqa ee dabka baxay adaa shiday codka halaasiga ee cumar dhuula cali ilaahay jannadii ha ka waraabiyo ayaan idinku macsalaamaynaynaa aniga waa jaamac buulo jaamac iyo xuseen barre aadan tan iyo kulantadeenna dambe ismaqal dambe oo xiise leh